bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu baabun kayfa yustaxlaf sidee baa loo dhaarsanayaa ayuu u baab yahay oo qofku marka seebuu u dhaaranayaa oo dhaarta looga dalbayaa muxuuse ku dhaaranayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaxlifuuna billaahi yaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan wa qowlu llaahi caza wajalla ilaahay qowlkiisa uma jaa-uuka yaxlifuuna billaahi in aradnaa ilaa ixsaanan wa towfiiqa dabadeed ay ku yimaadaan adiga iyagoo dhaaranayo ilaahay ay ku dhaaranayaan qaa'iliina xaal ay leeyihiin in aradnaa maa aradnaa ma aanan doonin ilaa ixsaanan wa towfiiqa labada meelba marka yaxlifuuna billaahi baa ku jirto ilaahay bay ku dhaaranayaan mana la dhihi karo dee munaafiqiinta ficilkan iyo warkan iska leh munaafiqiintii marka hadday iska leeyihiin allay ku dhaaranayaan laguma ceebaynin wax kalea lagu ceebeeyey dhaartoodii ay been ka sheegayaan iyo waxyaabahaasaa lagu ceebeeyey maahane dhaarta ay ilaahay ku dhaaranayaana qalada lama dhihin oo alla laguma dhaarto wax kalea lagu dhaartaa maahan inay tahay ayb yuqaalu waxaa la dhahayaa buu yidhi billaahi watallaahi wawallaahi saddexdana qur-aankay ku jiraan ayb wa qaala اnabiyu sala اllahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi warajulu nin xalafa billaahi ilaahay ku dhaartay kaadiban isagoo beenaalo ah bacda alcasri casar kadib walaa yuxlafu laguma dhaarto bigayri illaahi ilaahay keyrkiina laguma dhaarto yacni halkan marka see qofka loo dhaarinaya wuxuu keenay marka waxyaabaha uu ku dhaaranayo waxa lagu dhaarinayo qofkana waa asmaada allah subxaanahu watacaala iyo sifaatka allah subxaanahu watacaala ayuu qofka ku dhaaranaya labadaa wixii aan ahayn ma lagu dhaaran karo oo sifaatka alle in lagu dhaaran karana dee waxyaabo badan baa tusayo nebiga sal ll ly slam waxaa u badnayd dhaartiisa waladii nafsii biyadihi iyo waladii nafsu muxamedin biyadihi iyo waxyaabahaas maa ayb laa wamusarifi riyaax iyo ilaaha dabaylaha gedgediyaan ku dhaaranayaaye marka waa tilmaamo alla uu leeyahay subxaanahu watacaala qaala xadaanaa ismaaciilu bnu cabdillaahi marka dhaarta ilaahay keyrkii lagu dhaartaana de walaa yuxlafu bigayri illaah buuyi lagu dhaaran maayo ilaahay keyrkii qofku marka haddii ilaahay keyrkii ou ku dhaarto wax marka afkiisu bartay un ay iska tahay oo hadda tacdiim iyo weyneyn iyo aynan ku jirin shirki asqara waay markaas haddii tacdiim iyo weyneyn ay ku jirto qofkaani markuu dhaaranayo ilaahay keyrkii uu ku dhaaranayo haddii uu tacdiim uu u hayo sida ilaahay oo kale de markaas shirki akbara bay noqonaysaa marka haddaad ku aragtaan kutubaha shirkiga asqarka iyagoo mihaalinaya oo ay leeyihiin kalxalifi bikayri illaah ilaahay keyrkiisa oo lagu dhaarto waxay ka wadaan waa haddii tacdiim uunan la soconin ama haddii tacdiim ou la socdo waa kufri akbara iyada shirki asqara maan waa akbar ayb ayb qaala xadaanaa ismaaciil bnu cabdillaahi wa huwa ismaaciil bnu abi uways weeyaan qaala xadaanii maaliku can camihi abi suhayl bni maalik can abiihi أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل nin ayaa yimid إلىa رasuuلi اللahi صلى اه علي وسلم نبigu u yimid فإdaa huwa waaba isaga oo يسألهu سu'aalayo عan الإسلاami iسلاamka wax ka su'aalayo faqاala رasuuل اللahi صلى الله عليه وaلiه وسلم rasuulku waxa uu yidhi خمس صلaوaaت شaن صaلaadood في اليوم والleyلةi maalinka iyo habeenka dhexdiisa ayaa katabahuna allahu cala alcibaad yuu ilaahay addoommada ku farad yeelay faqaala waxa uu yidhi hal calaya hayruhu shantaa hayrkii korkayga ma yihiin qaala laa buu yidhi maya ilaa an tatawaca inaad sunnaysanaysa maahani ilaa an tatawaca ay tatatawaca meeshaasna marka kitaabul kitaabuliimaan iyaan kaga soo hadalnay ilaa an tatawacadaas ama kitaabulcilmi iyo meelahaasaan kusoo marnay laba tafsiir baa ku jirtay marka jumhuurku waxay leeyihiin ilaa an tatawaca inaad sunnaysanaysa maahane ood adiga iska sunnaysanayso maahane wax kale laguguma laha istitnihii marka waxay ka dhigayaan munqaic oo tadawucaani iyo ismalaha iyo faradka tadawucana waa sunna waajib maaha kanna waa waa shanta salaadoodna waa farad maalikiyaduna marka waxay ka dhigayaan iyagu istitnaha mutasil ayb marka waxay leeyihiin shan salaadood baa idinku farad ayaa laidinku farad yeelay markaasuu yidhi hal calaya hayruha shantaan waxaan ayn ma laygu leeyahy qaala laa ma lagugu laha ilaa an tatawaca inaad sunnaysanaysa maana oo haddaad sunnaysatood sunno bilowdo faraday isu bedelay adiga inaad sunno gelayso khiyaarkaaga intaad u gasho oo markaa ay kuu waajib noqoto ma ahane xaggaasaan uga soo hadalnay haddaa aada u xasuusataan ayb faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi wa siyaamu shahri ramadaana bisha ramadaan soonkeedaa korkiina waajib ku ah faqaala hal calaya hayruhaa qaala laa ilaa an tatawaca qaala wadakara lahu rasuulu llahi sal l salam azakaata ayuu u sheegay qaala hal calaya hayruhu qaala laa ilaa an tatawaca qaala faadbara rajulu ninkii waa jeestay wahuwa yaquulu isagoo dhahayo wallaahi laa asiidu calaa hada walaa anqus ilaahan ku dhaartay ee ka siyaadin maayo mana ka nuqsaameynayo wallaahi daas waay marka ninkanna waa ku dhaartay nebigana waa u qiray waxa lagu dhaaranaya marka waa ilaahay magaciisa halkan waa shaahidu tarjama marka qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi aflaxa in sadaq aflaxa ninkaasi waa guulaystay oo waa liibaanay in sadaqa hadduu run sheego ayb riwaayo iyadana waxaa jirtay aflaxa wa abiihi in sadaqa muslimaana werinayo oo ninkaasi waa liibaanay aabbihiisaan ku dhaartay in sadaqa hadduu run sheego dee wa abiihi see loogu dhaaranayaa markaasi hadda waxaaba la yidhi walaa walaa yuxlafu bigayri اllah ibnu xajarna wuxuu yidhi ziyaadadaasi aziyaadatu qad saxat bilaa miryatin shaki la-aan wa abiihida waa ansaxday culimmada marka waxay leeyihiin wa abiihidaas waa qabla taxriim intaynan imaanin ilaahay keyrkiis in lagu dhaarto intaan layska reebinay ahayd qaar waxay leeyihiin wa abiihida wax carabka iska bartay waayo qasad ma ahaba kaa hadda loo qasday maaha carabkaa iska bartay ayb qaar waxay leeyihiin wa abiihidaaba shaad aba ziyaadadaa wa abiihi shuduud baa ku jira ayb ibnu cabdilbar iyo sida ay ku tageen adigu marka siyaabahaasa ku jirtay iyadoo laftirkeeda horaan uga soo hadalnay hadda laakiin shaahidu tarjama wallaahi laa asiidu daas qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa juwayriyatu wahuwa juwayriyatu bnu asmaa qaala dakara naaficun can cabdillaahi radia allaahu canhu ana nabiya sal l slama qaal man kaana xaalifan qofkii ah inuu dhaaranayo falyaxlif ha dhaarta billaahi ilaahay ha ku dhaarto ow liyasmut ama ha iska aamuso marka walaa yuxlafu bigayr illaahi daliilkeeda marka waa kaasa iyada baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan marka culammada meeshaa de qofku wallaahi hadduu dhaho dhaar waa ku filan tahay alimaam ibnulmundir waxa uu yidhi ikhtalafuu faqaalat طaa'ifatun yaxlifuhu billaahi min gayri ziyaada qofka hadduu qof dhaarinayo ama uu qaali yahay wuxuu ku dhaarinaya allah bis ziyaada la-aan wa qaala maalikun imaam maalik waxau yidhi yaxlifuhu billaahi aladii laa ilaaha illaa huwa alladii laa ilaaha illaa huwa lagu daraa buuyi wakada qaala alkuufiyuuna washaaficiyuuna sidaasay dheheen qaala fain itahamahu alqaadi qaadigu haddii uu tuhmaysto halladahu calayhi waa ku adkaynayaa fayaziidu wuxuu ku darayaa marka caalim اlغaybi wshahaadaةi الraxmani الraxiim aladi yaclamu min الsiri maa yaclamu min alcalaaniyati wanaxwi dalik hadii la rabo marka in ninkan aad loogu adkayo war ilaaha sirta og ilaah yani waxaad muujinaysa og sirta iyo waxaad muujinaysa isku si u og allahasaan kugu dhaarinaya saas inuu dhaho lacalla inuu cabsadaa laga yaaba wixii ka joogo ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man aqaama qofkii oogo albayinata markhaatidii soo oogto bacda alyamiini dhaar kadib dhaartaanna yamiinulistidhaar maahane waa yamiinulmuddacaa calayhi ninkii wax lagu sheegtay dhaartii uu dhaaranayay marku dhaartay kadib hadduu markhaati keena ka waran yacnii tarjamada waxay tahay nin baa yaa laba nin baa issoo dacweysa nin waa muddaci midna waa muddacaa calayhi muddaci waa ninka man yukhaalifu qowluhu daahira muddacaa calayhina waa man yuwaafiqu qowluhu daahira ninkii markaa mudiciga ahaa markhaati keen baa layidhi waa soo waayey ninkan baa layidhi marka u dhaaro shaygan saad ugaga beri noqotid waa dhaartay ayb bacda alyamiintaas marka dhaartaa kadib hadduu markhaati soo hela ka waran qadiyadii dib ma loogu noqonayaa markhaatida wax ma loogu xukumayaa tarjamada marka sidaas waqaala الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu yidhi lacalla bacdakum qaarkiin waxaa laga yaabaa alxanu inuu toosin badan yahay bixujatihi xujadiisa min bacdin qaarka kale uu ka toosin badan yahay waqaala marka maxaa laga wadaa lacalla bacdakum alxanu bixujatihi min bacdin yani waxau ujeedaa qaarkiin waxaa laga yaabaa qaarka kale xujada inuu ka toosin badan yahay waxaa ku jirto wafiihi اlishaaرaةu ilى الraddi calى bni abi layla waana اlxukma الظaahira laa yusayiru اlxaqa baطila yani waxaa laga yaaba ninkan xujada inuu soo toosisto xaqan xaqiiqatanna markaa xaq ouna lahaynoo dulmi uu ku jiro haddii marka dulmigaasi ou saxmo wax uu ku saxmaayo haddii la helo ma dulmigii maa laysaga soconayaa maya nebigu wuxuu sheegay dad xujadooda toosin og wax isku soo tootoosin og dhaar maraayo inay jiraan haddana iyagu marka wuxuu tilmaamay waxa ay sidaas ku qaataan xalaal inaynan u ahayn haddii aynan marka xalaal u ahayn haddii lasoo helo xaqiiqdii maxay noqonay marka dee awalna xalaal uma ahayn haddana xaqiiqdii baa lasoo helay waa laga celina marka waqaala aawuusu wabrahi waqaala طaawuusun waibraahiimu washurayxun waxay yidhaahdeen albayinatu alcaadilatu markhaatida caadilada ah toosani axaqu way ka xaqnimo badan tahay min alyamiini alfaajirati dhaarta beenta ah ninkan markhaati keen baa layidhi waa keeni waa kanna biyo ugama ka bannine waa dhaartay qariinadii iyo markaa dabcan waxaa laga qiyaasayaa ninkan inuu been isaga dhaaranayo qaaliga hadda wuxuu uga celiyo xoolihii ma haayo leanna kanna markhaati waa keensan waaye ninkanna dhaartii lagu lahaa waa sameeyey qaaligii marka hadduu u xukumay xalaal uma aha isaga laakiin qaaligu daahirku isaga xukumay ayb haddii markaa ninkan markhaati cuduul ah ou keena ka waran marka oo qadiyadii ogeyn oo markhaatidooda la aqbali karo yemiintaas marka faajiradaa iyo markhaatidan markhaatidaa owleysan marka waa laga celinaa ninka bukhaari marka wuxuu ku tegayaa marka haddii sidaa lagu kala baxo dhaar ninkan laga yeelo markhaati gadaalday ka soo baxdo markhaatidii waa lagu camal falaa warkooda qال xdثna cبداللahi بن مسلمة وهuوa الqacنبي عan mالك عan هiشhام بن cuروة عan أbيه عan زaynب عan أmi سلمة رaضي الله عanهa أna رasuula الlahi صلى اه عل sلم qaal إنakm idinku تkhtaصimuuna إlaya waa iisoo dood tegaysaan وalacala bacضكم qaarkiinna waxaa laga yaabaa alxanu inuu toosin badan yahay bxujatihi xujadiisa min bacضin ou ka toosin badan yahay faman qadaytu lahu qofkaan u xukumo bixaqi akhiihi walaalkii xaqiisa shay-an aan wax uga xukumo biqowlihina aan ugu xukumo qowlkiisii qowlkii dhaar baa soo gelaysa marka fa innamaa aqdacu lahu waxaan u jarayaa qidcatan qayb oo min annaari naar ah falaa ya'khudhaa yownan isku qaadanin marka xadiidka marka waxaa laga faa'iidaysanaya rasuulku inuusan qeybka ogeyn waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa qadaa'u alxaakimi laa yuxallilu alxaraam xaakimka qadihiisu shay xaaraana xalaalkaagama dhigi karo yani haddaad ogsoon tahay inaad dulmi ku jirto qaaligii adiga uu kuu xukumay saas xalaal kuguma aha khilaafan lilxanafiyati xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin qaaliga wax waa xalaaleeyaa oo haddaad adiga xukun qaali iyo warqad dowlo haddaad wax ku haysato walow iyaadan ba lahaanina xalaalay kuu tahay leeyihin wax bani qof bani aadam oo xaaraan xalaaleey kara ma jirta dowlo faajira hadday adiga wax isaga kaa xukunto ama laaluush lagugu xukumo adigina aada og tahay waxaan inaada lahayn malhid adigo xaaraanay kaa tahay xadiidka nebiga marka saasuu tilmaama haddii qaali ou cid wax u xalaaleey kara nebigaa datiisu ay xukunka rasuulka xalaal ka dhigi lahaan ayb meesha marka xadiidkan wuxuu ka istimbaadayaa isagoo haddii qaaligii xukunkii dhaartii ou xukumay maalan haddii ay wa ay wax ka soo noqdeen oo ayna wax xalilaynin yemiin caadila ah marka in laga hormarinayaa meeshii laga qaadanayaa mafhuum ahaan looga qaadanaya marka ninkan markhaatida uu gadaal ka keeno waxbaa laga fiirinaya ayb meeshaasi marka jumhuurku waxay ku tageen markhaatidaa dambe in la yeelayo jumhuur اlfuqahaa imaamu maalik isagu wuxuu leeyahay in istaxlafahu hadduu dhaarsaday walaa cilma lahu bilbayinati dhaarna uusan ogeyn markii hore markhaati ounan ogeyn yani uma calimahaa ou ogaado qubilad waa la aqbalayaa waqudiya lahu biha waana loo xukumaa yani ninkan maalan markhaati inuu haysto in kale ma ogeyn qaaligii markii loo tego markhaati ma haysaa ma hayani markhaati ma ogi ayo dhaartiisa dhaarso waa dhaarsaday mar dambaa nin u sheegay war wixii qadiyadii sida anaaba ogaayey markhaati ahaaba aniga iyo hebel yaa ogey de markhaatidaa inuu soo wato xaqu uu leeyahay markaas imaam maalik isaga waa tafsiilina wuxuu leeyahay hadduu markhaati awal ounan ogeyn markhaatidiisaan dambe gadaal waa ka soconay ayb wain calimahaa hadduu ogaa fatarakahaa isagu uu ka soo tegey falaa xaqa lahu xaqa ma laha markhaati kaansaa la yidhi waa ogyahay inuu markhaati haysta ma keenin ha ii dhaartuu yidhi dhaaraan uga qancaa waa u dhaartay markhaatidii inuu dib ka keena mayuu leeyahay imaam maalik laakiin jumhuur iyagu waxay leeyn labada suuraba isku mid waay markhaatidan dambe albayinatu alcaadilatu axaqu min alyamiini alfaajira waa midda marka shureyx uu leeyahay ayb wuxuu leeyahay marka wadakara bnu xabiib fi lwaadixati biisnaadin lahu can cumara qaala cumar waxau yidhi albayinatu alcaadilatu khayru min alyamiini alfaajirati cumarna waa laga wariyey qaala ayb shureexna waa laga wariyey shureex alqaadi ayb ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man amara qofkii amro biinjaazi اlwacdi ballanqaadka in la fuliyo wa facalahu اlxasan xasanulbasri wuu sameeyey wadkur fi lkitaabi ismaaciila inahu kaana saadiqa اlwacdi nabiy llahi ismaaciilna waxaa lagu ammaanay ballanqaadka inuu ka rumayn jiray waqada bnu lshwac ibnu lashwac wuxuu xukumay bilwacdi ayuu xukumay waqada bnu lashwac wuxuu xukumay bilwacdi wacdi ayuu xukumay qaadi buu ahaa ninkan nin nin u ballan qaaday waxbaan ku siinayaa iyo waxaa intuu yidhi ayuu wuxuu u xukumay inuu wixii siiyo wadakara dalika can samurata bni jundub ayuuna ka sheegay samurata bni jundub ayuu ka sheegay ibnu lashwac marka saciid bnu camr bni lashwac ayaa la yidhaahdaa kaana qaadiya alkuufati fi zamaani imaarati khaalid alqasri cala alciraaq wadalika bacda almiati bay ahayd ayb ayb wuxuu leeyahay marka samurata bnu jundub saxaabigaas uuna ka wariyey marka sidaas in la yaalo wa qaala almiswar bnu mahramata wuxuu yidhi samictu nabiya sal l slam nabigaan maqlay wadakara sihran lahu nin markaa sodog oo u ahaa ayuu sheegay faqaala waxau yidhi wacadanii ninkaa waa ii ballanqaaday ballanqaad ayuu ii sameeyey fawafaa lii waa ii oofiyey waa ninkii gabadhiisa zaynab qabay abulcaas beder iyaa lagu qabtay markaasuu ballan wuxuu u galay mar dambe in aanu uunan zaynabna inuu usoo diri doono mar dambena ciidan nebiga la dagaalama inuusa soo raaci doonin waana u fuliyey marka ciidan dambena ma soo raacin nebiga la dagaalamayo gabadhii ou qabay nebiga ka qabayna waa usoo dirayoo madiina u usoo diray marka taasuu nebiga ku ammaanayaa wuxuu leeyahay ninkaabuu sheegay abulcaas markaasuu wuxuu yidhi wacadanii ballanqaad buu ii sameeyey fa wafaa lii waa ii oofiyey wuu ku ammaanay marka ballanqaadka laysku oofiya qaala abuu cabdillaahi ra'aytu isxaaqa bna ibraahim yaxtaju bixadiidi ibni lashwac xadiidka ibnulashwac isagoo xujaysanaya isxaaq arkay buu leeyahay ibn alashwac can samura waa marka ujeedkuna waxay tahay isxaaq xadiidkaa wuxuu u xujaysan jiray alqowlu biwujuubi injaazi ilwacdi ballanta in la fuliyaa inay waajib tahay ayuu u xujaystay yani masaladana masalo wareer badan waayo si si marka laga fiiriya way adag tahay sida ay ku adag tahayna waxay tahay fuqahadu waxay yidhaahdaan ballanqaadka fulintiisu waa sunnay dhahay haddana waxaad arkaysaa aayatulmunaafiqi alaa idaa xadaa kadab waidaa wada idaa xadaa kadab waidaa wacda aklaf munaafiq calaamadiisaa lagu sheegay maxaa laga wadaa marka culamada waxay leeyn waxaa loola jeedaa ballanta in la fuliyaa dhinac waa ka waajibo waa sax dhinac kale laakiin ballan aan weli la fulinin wax ma lagu yeelan karaa qofka wax ma ku milkin karaa mayay leeyihin waxaana ku tusaya haddii ninkan deyn iyo wax lagu lahaa maalkiisii iyo deyntiisii haddii deyntu badato waa kitaabu tafliis markaan dib ugu noqonno oo ninkan deynta lagu leeyahy maalkii deyntiia badatay hadda ka horna waxaa jiray nin uu ballanqaad u sameeyey maalan ee uu yidhi niyahow waxaan ku siin doonaa kun doolar ninkan hadda waa kacay nin kacayow noqday ninkaas kunka doolar dadkaas deynta kule ma la soo safan karaa oo xoolihiisa marka la gadaayo deynta laga siinayo isaga ma la soo safan karaa ma dhihi karaa anigana ballanqaadaan ninkan kulahaa nimankaana la mid ahay maya fuqahado dhan waxay leeyihin maya lama soo safanay markaa waxay leeyihiin ballanqaadka fulintiisu waa sunna marka waajib maaha hadday waajib sida deyntoo kale ahaaneed ninkan si yaal dadkaasu la safan laha marka iyaga markay leeyihiin waa manduub alwafaau bilcahdi manduub markay leeyihiin waxay ka wadaan dhinaca mucaamalada iyo in wax lagu milkiyo iyo maya waxba lagu milkiyo sida hadduu ninku yidhaha ni dhul baan meeshaas kaa siiyey aan kaa siinaya ma lihid adiga weli ilaa jeer ou kuu gooyo hoo ou ku yidhaha ood qibdooto hibadana waa kusoo marnay hibada haddaan la qibdoonin qofka milki uma laha hadduu saa ku dhintana dhaxalki unbay gelay dadkaasaa iska leh ayb taasay ula jeedaan laakiin ninkan ballanqaadka inuu ninkan u fuliyo isagaa waa laga rabaa ayb meeshaas marka saasay yaa ugu dhow in lagu kala lagu kala tawjiihiyo wararkaas sakaawo kitaabu alifay la yidhaahdo iltimaasu sacdi fi bayaani alwafaa'i bilcahdi mabuuce risaalada waa mabuuc masaladaanu ka alifay ibnu xajar laftirkiisa halkan wuxuu leeyahay sida u wado masaa-ishaas wuxuu leeyahay hahey sharaxa meelaha ugu dambaysa wuxuu dhahayaa waqara'tu bikhai abi raximahu اllah fii ishkaalaati cala اladkaar lilnawawiyi kitaabka adkaarka walam yadkur jawaaba can اlaayati yacni qowlahu tacaala kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun ballanta in la oofiyaa waa manduub markay fuqahadu yidhaahdeen yaa waxaa la yidhi aayaddan see la yeelaa kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun waxaasaan ku siinayaa waa sunna haddii la yidhaha ounan siinin maalan aayadda intee laga gelaa waxadiiu aayatiadiiu aayatixadiidu aayati lmunaafiqi alaa qaala waxa uu yidhi marka imaamu nawowi waddalaalatu lilwujuubi minha qawiyatun waajibnimada waa xoog dalaaladeeda ayuu yidhi ninkan yani meesha ishkaalka keenayo fakayfa xamaluuhu calaa karaahati tanziihi maca alwaciidi shadiid iyadoo waciid shadiida meeshaan uu yaalla see karaaha loogu xambaaray ayb wayundaru hal yumkinu an yuqaala yaxrumu اlkhlaafu walaa yajibu اlwafaa waa la fiirinayaa markaa suurtagal mataa in la yidhaahdo ballantii in laga baxaana waa xaaraan in la oofiyaana waajib maaha say isu qabanayaan in la oofiyo ballantii waajib maaha in laga baxaana waa xaaraan waa isdiidayaan warkaas ay ya'tama waa dembaabaya biاlkhlaafi wain kaana laa yalzamu biwafaa'i dalika yani marka waxuu le waa ku dembaabayaa ninkaas uusan ballanta u fulinin inuu hadda oofiyaana ku waajibi maysa xoogaa meeshaas marka waa meel culummadana ay yidhaahdaan warka wararkaasi ishkaal waayo taagan qaa'idan adiladii markii la fiiriyana alwafaau bilcahdi waa waajib ballan in la oofiyo aqwaashii fuqahada manduub manduubkaas marka haddii laysaga xambaaraayo ninkaani waxba kuma yeelanayo yaanu wax ku yeelanin laakiin waajib ma tahay masemaha way tahay waajib yb qaala xadaanii ibraahimu bnu xamzata qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdi can saalixin can ibni shihaab can cubayd illaahi bni cabdillaahi ana cabdاllahi bni cabaas radia allahu canhuma ahbarahu qaal ahbaranii abuu sufyaana ana hiraqla qaala lahu waxa uu ku yidhi sa'altuka waxaan ku su'aalay maadaa ya'murukum muxuu idin amrayaa fazacamta waxaad sheegtay annahu ya'muru bالsalaati wالsidqi wاlcafaafi wاlwafaa'i inuu amrayo salaad run in la sheego dhowrsanaan iyo oofin ballanta la oofiyey ya'muru amaruu sheego wاlwafaaءi bاlcahdi waadaaءi اlamaanati oo la guto qaala wahadihi sifatu nabiyin nebi tilmaantiisa qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfar can abi suhayl naafic bni malik bni abi caamir can abiihi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اlahi sal l slama qaal aayat اlmunaafiqi halaaثun munaafiqa calaamadiisu waa saddex idaa xadata hadduu sheekaynaya kadaba been buu sheegaa waidaa tumina hadduu wax lagu ammaaneeyana khaana wuu khiyaanayaa waidaa wacada hadduu ballan qaadana akhlafa waa guub yeelayaayo ballantii buu ka baxayaa kulligood culammada waxay yidhaahdeen beena u asala waxaas oo dhan hadduu sheekaynaya beenuu sheegay haddii wax lagu ammaanaystana waa khiyaanay hadduu khiyaano beenuu sheegay ninkan markii la yaraa war waxayga isiiye waaba ku siiyey buu leeyahay been ma sheegino marka ama wax aan jirin buu sheega been ballanqaaduu gelayaa inuu ka baxana waa rabyaa waa ku imaanayaa beentiisna waa ma inuu u imaadana ma rabo waa beentii u naan alimaam cabdiraxmaan ibn yaxan mucallim ilyamani wuxuu yidhaahdaa wax ka daranba beenta male marka waxaanoo dhan iyada unbay isugu soo biyo shubanayaan uu leeyahay qال xdثna إbrahيم بن موسى qال أخبرnaa هiشhام عن بن جurayجi qال أخبرnii cمر بن dيnاr عن محمد بن علي عن جابر بن cبد اللahi رضي الله عنهم qاal لma maata النبي sل اه عل سلم نبgu marku dhintay jaءa أbا bكri maalu أbu bكر maal baa u yimid min qibل الcلاء بن الxضرم ayuu uga yimid faqaala abu bakrin waxauu yidhi man kaana lahu cala اnabiyi sala allahu alayh waali wasalama deynun nebiga korkiisa ninkay deyni ugu sugan tahay ow kaanat lahu qibalahu ama xaggiisa cidatun ballanqaad xaggiisa ka haysto falyatinaa hanoo yimaado qaala jaabirun waxau yidhi faqultu waxaan idhi wacadanii rasuulu llahi sal slam nebiga wuxuu ii yaboohay an yucdiyanii inuu isiinayo haakada wahaakada wahaakada inuu iisiinayo saddex fabasada yadayhi labadiisii gacmood buu fidiyey alaaa maraatin saddex jeer qaala jaabirun jaabir waxau yidhi facadda waa tiriyey fii yaddii gacantayda hamsa miatin ayuu ku tiriyey shan boqol uma hamsa miatin uma hamsa miatin marka abubakar yacni sidii deyntiiba ula dhaqmay ballanqaadkii marka alwafaau bilcahdi inay waajibta ha laga qaadana marka qaala xadaanii moxamed bnu cabdiraxiim wahuwa saaciqa laqabkiisa saaciqa la yidhaha qال أخبرnا سعيد بن سليمان qال xdثnا مروان بن شuجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جuبير qاal سألنيi يhوudiي يhوudi ayaa i-su'aalay min أهلi الxيرةi meeشha xiro la yihaaha dadkeeda ah شhaam dhul meel ku taalo أي الأجلayn qaضىa موسى نabiy للaahi موسى labadii wqti kee ayuu gutay markaa waxay tahay markuu yidhi inii uriidu an unkixaka ixdabnataya haatayni calaa an ta'juranii amaaniya xijaj fain atmamta cashra famin cindik wamaa uriidu an ashuqa calayka satajidunii in shaء allahu min الصaalixiin qaala dalika baynii wabaynaka ayama اlأjalayni qadaytu falaa cudwaana calaya wallahu calaa maa naquulu wakiil qur-aanku marka labadii sideedii iyo tobankii teebuu gutay qur-aanka isaga ma sheegi ile wuxuu yidhi haddaad sideed inaa ii shaqayso haddaad toban ka dhigtana waa khayr un marka wuxuu leeyahay nebiyullaahi muusa mideebou gutay marka qultu waxaan idhi buu yidhi saciid laa adrii ma ogi xataa aqdama calaa xabri اlcarab carab caalimkeeda ilaa aan uga tago anu ma ogi buu yidhi fa as'alahu markaa aan soo su-aalo ibnu cabaas oo ka wadaa marka xabru lcarab dee nebigaan ugu duceeyey qur-aanka inuu faham u siiyo faqadimtu waan soo galay fasaaltu fasa'altu bna cabaasin ayaan su-aalay faqaala waxauu yidhi qadaa akarahumaa labada waqti midkoodii badnaa buu gutay wa adyabahumaa uguna macaanaayo ugu fiicnaa kan wanaagsan marka maxay ahayd marka waa tobanka fain atmamta cashran famin cindik ina rasuula اllahi sal l slam rasuulka idaa qaala rasuul idaa qaala haddii uu yidhaahda facala waa sameeyaa marka tan wanaagsan uu sameeyey midda wanaagsan buuna hadduu ballan qaado ou sameeyaa halkaasuu marka keenay wuxuu leeyahay marka ibnu xajar wahuwa fii xukmi اlmarfuuc qisada an marfuuc xukunkeeda leeyahay لأn بن cabاas kana laa yctamidu عalى أhli الkitaabi kama sayaأtii bayaanuhu fi اlbaab اladii yelih wuxuu leeyahay qisadan waxaa lagu xambaara fii xukmi rafci shayga mawquufka ah marka la siinaayo xukmu rafci waa goormana laba shardi buu leeyahay shardiga koowaad waxaa weeyaan shaygan mawquufka saxaabiga uu ku hadlaayo horta waa inuu yahay shay ijtihaad aan boos uga bannaanayn wax lagu ijtihaadi kara hadduu sheego saxaabigu marfuuc ma laga dhigaayo waxyaabaha lagu ijtihaadi kara waxaa masale fiqi oo kale luqo wax ku saabsan oo kale dalaalo lafdigan dalaaladiisu saan waay iyo sidaan ma aha iyo oo kale maalan qarciga oo kale wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu saxaabada qaarkood waxay leeyiin alaaata adhaar qarcigu duhri baa laga wadaa qaar waxay leeyiin xayd baa laga wadaa saxaabigii marka xayd baa laga wadaa dhahay ma kii duhri baa laga wadaa yidhi ma waxaa laga dhigaya kaanamaa rasuulku inuu yidhi oo kale maya lanna lafdigan waa mushtarak ijtihaadaana ka furan shardiga koowaad marka waa in marka meeshaas ijtihaad uu ka maran yahay maadada labaadna waxay tahay saxaabigaasi ahlu kitaabka inuunan waxba ka warinin israa'iiliyaad inuunan warinin saxaabi maalan lagu yaqaano inuu israa'iiliyaadka wariyo hadduu yahay saxaabigu xukmu rafci ma la siinayo sida cabdullaahi binu camar binu caas oo kale qisooyin buu ka sheekeynaya cabdullaahi binu camar haddana waxaa la dhihi jiray saaxibu zaamilatayn ayaa la dhihi jiray laba dembiil oo waaweyn ayoo kutuba ah iyo soo qaaday yarmuug waqacatu yarmuug kadib oo ahlu kitaabkii iyo yuhuuddii kutubahoodii iyo waxaas ahaa marka isaga waa fiirfiirin jiray wixii marka iska raqaa'iq iska noqon karo waa iska warin jiray saxaabigu mar hadduu sidaasoo kale yahayna waxa uu sheegaa armay israa'iiliyaad noqdaan waa dhici kartaa labadaa shardi buu ibnu xajar nusatu nadarka ay ku shardiyey meeshaan marka labadii waa lala-yahay oo hadda arrinkan arrin ijtihaad boos uga bannaan yahay maahno shay waa hore dhacay oo qeyb ah yacni waxaan ujeedaa shay waa hore dhacay ee isagu aan lagu fahmi karin ijtihaad waayo nabi muuse sideed miyuu la jooga mise toban ijtihaad maa lagu fahmi karaa waa maya wax un waxyi in lagu gartaa un shaqadiisu ay tahay ibnu cabbaasna isagaaba ka anfiyo dawaa kana wuxuu ku leeyahy ibnu cabbaas israa'iile ahlu kitaabka waxba kama qaadan jirin waxna kama warin jirin sida baabka soo socdaba uu noogu imaan doono ku yiri marka meeshaan marka faa'iido waa muhima calaameyn marka ibnu cabbaas wixii uu sheego ijtihaadna aan boos uga bannaanayn xukmu rafci baa la siinaa leanna israa'iiliyaadka isaga ma wariyo marka wuxuu leeyahy isaga markaa nebi haddii uu waxsan wax yidhaahdo waa fuliyaa oo waa yeelaa ballan ma ka baxo ibnuljawsi isaga wuxuu leeyahy nebi muuse markuu arkay shucayb damaciisa haddii shucayb la yidhaahdaba waaye inuu ku xihan yahay ziyaadada inuu rabo lam yaqtadi ayb ma uunan markaa ayb kariimun akhlaaqahu an yukhayiba dannahu fiihi wuxuu xoogaa marka wuxuu diiday marka in uu wixii uu jeclaystay ama dannigiisu uu la jiray inuu ka hoojiyo ayuu ka ayuu diiday waa u dhammaystira tobanka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yus'alu lama su'aalayo ahlu shirki gaalada cani shahaadati markhaati xaggeed waxba laga su'aali maayo iyo wagayrihaa markhaati keyrkeed hore marka waxaan u sheegnay gaalada markhaati dabcan ma galaan oo waxaa ka maqan waasici diiniga ka maqan oo islaamnimadii waxaana hal mar ayaa laakiin shahaadadoodu ay ansaxaysaa waa marka qof muslima uu la safraayo safarna lagu jiro cid kaloo muslima markhaati furta la waayo dardaaranna ay tahay oo ninkaa muslimka uu rabo inuu dardaaran qoro xoolihiisa iyo waxa wax ku leh iyo wuxuu hayo iyo xoolaha markaas oo wado inuu yidha anigu intaasaan wataa intaas anaa iskale intaas dad kalaa leh dardaarankaas markuu dhigo laba ninoo haddii ahlu kitaab maahana cid kale lala-yahay iyagoo looga dhigi karaa aayadda suurat اlmaa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu beynikum yaana tilmaamaysa isagada taa ka hadli maayan laakiin aslan markhaati male wa qaala shacbiyu caamir ibnu sharaaxiil ashacbi waxa uu yidhi laa tajuusu ma bannaana shahaadatu ahli اlmilal diimaha kale dadkooda bacdihim qaarkood calaa bacdin qaarka kale inay ku markhaati furaan liqowlihi caza wajala alla uu yidhi faaqraynaa baynahum alcadaawata wاlbagdaa waxaanu ku dirnay iyaga dhexdooda cadowtooyo iyo caro iscaroy marka maadaama iyagu saa ay isku yihiin laysu qaban maayo waxay iskaga markhaati furaan yahuudigii hadduu nasraani ku markhaati furo ma laga aqbalayo cadowtooya ka dhexaysa watanigii maalan hadduu nasraani wax ku furo ma laga yeelayo iyaga dhexdooda maya saasuu ka wada laakiin qoladii isku diin ah ka warran marka iyaga markhaati ma u noqon karaan bacdi salaf haabay dheheen وqاaل أbو هuرaيرaةa عن النبي صلى اه عل وسلم وxuu yihi lاa تصدقوا أهل الكitaabi أهlu kitaab ha u rumayninina وlaa تukdibuuهm hana beeninina yaعnي ha rumayninina ha rumaynina hana beeninina waxaa laga wadaa waa wixii aydnan cilmi u lahayn idinka waxaan ma ogidiin cilmi uma lihidiin haddaad u rumaysaanna waxaa laga yaabaa baaطil inaad u rumaysay haddaad beenisana waxaa laga yaabaa shay xaq ahaa adiga inaad beenisay marka ka gaabso akhbaartoodii caadiga ahayd haddii sidaa la yidhi hana rumaynina hana beeninina shahaada maxaa umalayna markhaati ma laga rumaysanayo markhaatibooda waquuluu waxaad tidhaahdaan aamanaa billaahi ilaahay baan rumaynay wamaa unzila iyo wixii la soo dejiyey alaaya ayb saddex qowl baa marka masaladan ku jirto jumhuurku waxay ku tageen maba la aqbalayo mutlaqan taabiciinta qaarkood waxay ku tageen in la aqbalo mutlaqan ilaa muslimiin korkood maahna gaalku hadduu muslim ku markhaati furaayo ma laga yeelaayo waa madhabka kuufiyiintu ay qabaan ayb xasanulbasri iyo ibnu abi leyla iyo leyt iyo isxaaqna waxay dhaheen laa tuqbalu millatun calaa millatin wa tuqbalu bacdu lmilla calaa bacdiha marka iyaga diimaha kala duwan markhaati isuma noqon karaan laakiin halkii diin wixii haysta waa isu noqon karaan saddexdaas qowl baa ku jirta alqabuulu muطlaqan almancu muطlaqan iyo tafsiilkaas qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyt can yunus can ibni shihaabin can cubayd illaahi bni cutbata can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal yaa macshara almuslimiin ibnu cabaas wuxuu yidhi muslimiinay kayfa tas'aluuna sideed u su'aalaysaan أهل الكitaabi يhوud iyo نasaaro seed wax u su-aalaysaan وkitaaبكm اladيi أنزila kitaabkii kitaabkiinii la soo dejiyey calىa نebiyihi sal اه ly slm nebigiisa lagu soo dejiyey korkiisa ou yahay wاlxaal kitaabukum kitaabkiina aladii أنزila calىa nebiyihi alla uu nebigiisa kusoo dejiyey yani nebigiisii lagu soo dejiyey isagoo uu yahay أxdaثu mid cusub axdaثu اlahbaari akhbaaraha kan ugu cusayd badan billaahi alla xaggiisa ayb taqra'uunahu waad aqrinaysaan lam yushab xaal isagoo aan la barxin iyadoo aan ziyaado iyo waxba lagu darin ayaad qur-aankii akrinaysaan wax alle ka soo dega xaggiisa oo kitaab aan isaga ugu dembeeyey maxaad u su-aalaysaan marka nimankaas oo waxoodii dhammaa ay isdardareenoo iyaga taxriif iyo waxaa u galay meeshaan marka axdathu اlakhbaari uu leeyahay marka qur-aanka marka ma la dhihi karaa waa xaadi qur-aanka waxaa ku jirto suuraة اlambiyaa maa yaأtiihim min dikri min rabbihim muxdaثi ila اstamacuuhu wahum yalcabuun rabbigood ugama yimaado xaggiisa dikri muxdaثin cusub maxaa laga wadaa marka muxdain muxdain inzaaluhu qur-aanka waxaa cusub soo dejintiisa way cusub tahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta aan lagu soo dejinin ka hor yacni inagu markaa waxmaba nebigu waxba maba haysaninba markii lagu soo dejiye hadba aayad lagu soo dejinayana waa u cusub yahay ayb macnaha marka qur-aanku waa xaadi haddii la yidhaahdo macnaha ay xaadiun inzaaluhu waa soo dejintaa cusub amaa sifada kalaamkoo ilaahay uu ku warramay iyada maxaa la dhahayaa qadiim miya mase maxay tahay tafsiila ku jira waxaa weeyaan sifadaas kalaamka qadiimun bictibaar xaaditun bictibaar oo ninku marku hadduu qadiim yidhaahdana waa in la warsada maxaa ka wadaa qadiim la yidhahda ictibaarkee qur-aanka kalaamka alle uu qadiim u yahay ictibaarkeesa uusan qadiim u ahayn hadduu iska boodo waxba ma ogaan wax allaalana sifaatka ficliga iyo sifaatu daat sifaatka daatiga qaar ka mida waxay u noqonayaan qaacido ahlu cilmigu ay dhahaan sifaadka noocaas oo kale waxaa weeyaan qadiimatu nawci xaadiu laaxaad qadiimatu nawci sifada kalaamka nooc ahaanteedu waa qadiim ilaahay wax usoo cusboonaaday ma jiro waana markay salafku leeyihiin in allaha tacaala lam yazal mutakaliman ilaahay weligii kama zuulin inuu hadlaayo maxaa laga wadaa ilaahay marka hadal sifadan kalaamku dib ugagama soo kordhin w leanna haddaad tiraa dib bay uga soo korortay intaynan usoo kordhin ka hor naaqis buu ahaa soo maama ilaa waxaan hadlaynin nuqsaan waay dhinacaas marka marka la fiiriyo nawciyadeeda sifadan nawciyadeedu waa qadiim weligeed ilaahay waa qabi hadalka alla aaxaaduhu markaad fiirisid de waxaa laleeyahay midkaasi mar allaale markii uu doono ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu hadlayaa markaas uu hadlo ayaana hadalkaas ilaahay subxaanahu watacaala uu ka imaanayaa kaas oo hadda maalan markuu qiyaamaha la tago xadiidku wuxuu leeyahay saxayn ku sugan qiyaamo marka la tago in allaha tacaala yunaadii ilaahay waa dhawaaqaya fayaquulu yaa aadam aadamow akhrij bacda annaar dadkii naarta geli lahaa bixi aan isweydiinna marka akhrij bacda annaar ilaahay hadda miyuu dhahayaa sidaas mase qiyaamahu dhahayaa qiyaama markii la tago u dhahaya haadaa macnaha xaadiu laaxaadka saasaa laga wadaa walamaa jaءa muusaa limiiqaatina wakalamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii walaakin indur ila اljabal intii aan nabi muuse la abuurin ka hor miyuu ilaahay sidaan dhahayeyna mase markii nabi muuse la abuuray ballanqaadkii meeshii uu yimid markaa kadib buu ilaahay yidhi soomaa hadalkaas taasna waa marka ay salafku leeyihiin ina allaha tacaala lam yazal mutakaliman idaa shaaa mashiica lagu xirifeera idaa shaaa haddii uu doono ilaahay ilaahay kama zuulin oo mutakalim yahay ama yatakalamu ilaahay wuu hadlayaa idaa shaaa markuu doono mataa shaaa wa kayfa shaaa siduu doono u hadlaya shaygu marka mashiicada alle markuu ku xiran yahay iyadana sifo kamaal ah markuu doono ilaahay hadduu doono wuu hadlaya markuu doono marka laba waxyaabood sifadan kalaamku marka waxay kulansatay laba shay waxay kulansatay dhinacna sifa daatiya waaye daatada alle kalaam waa ku sifaysan tahay dhinac kalena waa sifa ficliya oo mashiicada allay ku xihan tahay oo markuu doono hadlayaa ilaahay ayb marka haddii la yidhaha marka waa qadiim waa bictibaari nawcihaa xaadi weeyaan bictibaari aaxaadiha w risqigaa la mida ilaahay raasiq buu ahaa weligiisoo maaha haddana adiga risqigaaga goormuu ku siinayo intaan lagu abuurin ka hor miyaa ilaahay risqigaaga ku siinaya adiga mase markii lagu abuuro kadibuu ku siinayaa markii lagu abuuro ka bacdi hadba marka risqigii sifadaas adiga markay kuu imaanayso yacnii maxsuuba wixii ka soo baxayey oo risqinta iyo abuurista iyo yacni hanuuninta iyo adiga markii lagu helay ka bacdi bay kuu soo cusboonaana kalaamkuna sidoo kale waa marka marka bacdi naas oo waxaa jira marka iyagu tafsiilkaas iyo waxaas iyo masaa-ishan fahamkeeduna waxaa laga yan culays uu ku jiro haddii marka bacdilkutub lagu arka qadiim waayo qadiimku marka waa in la fiiriyaa marka noociyada maaloojiyaeda mase sideeda kale waxay u baahan tahay marka waxa intaan la radinin horta in la suuraysto tafsiil ku jirana la ogaado haddii kale marka cunug yar hadduu iska qaylqaylsho uu yidhaahdo kitaab hebel waxaa ku taalo kalaamka ilaahi waa qadiim hadde kalaamka ilaahi waa qadiim waa sax bictibaari nawcihi waa qadiim ayb isaga marka bictibaari nawcihi iyo bictibaari aaxaadihi waxba garan maayo ayb caqiidadiibuu marka rabaa dad uga aqoon badan oo marka rabaa inuu caqiide ma yaqaanaan iyo waxaas uu sheego marka bani aadamku tadafulku waa xun yahay qofku inuu yacni degdego isagoo aan wixii si fiican u hubsanin ibnulqayimna wuxuu yidhaahdaa dhibka ugu badanba wuxuu ka yimaadaa dhibaatada ijmaalka waxa un iyagoo duuduuban jug la siinayo waxa hadday duuduuban yihiin waa in la iska kala tafsiiliyo xaquna daa'iman marka tafsiilka iyo waxaasu ku jiraan ibnu cabaas marka axdatu اlakhbaari wuxuu ka wadaa bictibaari dabcan aaxaadihi ilaahay hadallada uu yani kutubtii uu soo dejiyey kii u dambeeyey waabaa laga wadaa ayb lam yushhab isagoon markaa waxba lagu barxin baad haysataan waqad xadaakum اllahu ilaahay wuxuu idiin sheegay ana ahla اlkitaabi ahlu kitaab bedeluu inay bedeleen maa kataba allaahu ilaahay wixii uu qoray wagayaruu biaydiihim gacmahoodiina inay ku dooriyeen alkitaaba kitaabka faqaala waxa uu yidhi haadaa min cindi illaahi bay dhaheen liyashtaruu bihi tamanan qaliila afalaa yanhaakum miyuusan idinka reebaynin bimaa jaa'akum wixii uu wixii idin yimid oo min alcilmi cilmi ah wixii uu idinla yimid oo cilmiga miyuunan idinka celinaynin can musaa'alatihim ahlu kitaab su-aashooda walaa maya wallaahi baan ku dhaartay maa ra'aynaa minhum kama aanaan arkin iyaga xaggooda rajulan nin qadu hadda ka hor yas'alukum idin su'aalayo can iladii kii unsila calaykum korkiina lagu soo dejiyey wuxuu leeya iyagu idinma su'aalaani maxaad idinka u weydiinaysaan idinkiio ka fiican hadda waxaa weeyaan qaanuunka iyo waxa wax lagu xukumo iyo dadka say u nool yihiin iyo wax walbo iyagii baa loo daba socdaa maanta iyagii baa la su-aalaya hadda waxaan marka su-aasha laga hadlayana dabcan waa wixii diin u laabanayo waa wixii diin u laabanayo diintu ay sheegtay amaa culuum kale nin iyo cilmigiis waay waxaas iyadana qofka haddii la su-aalo taas dhib ma laha gurigan see loo dhisaa iyo laami see loo sameeyaa iyo haddii laga barto taasi maaha waxa laga hadlaya laakiin inaad weydiisid shay diinkii looga hadlay isaga inaad uga dambaysid su-aasha baabu اlqurcati fi اlmushkilaati baabu bayaani xukmi اlqurcati qurcadii xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay fi اlmushkilaati waxyaabaha ishkaalka uu ku jiro ee la garan waayo la bixin waayo qurcadu waa qorituurka ayb qurcadana marka mashruucnimadeeda waxaa isku haya jumhuur iyo xanafiyo xanafiyadu waxay leeyihin ma jirto qurco oo waxay leeyihin iyagu marka qorigan caqlina maleh fahamna maleh sideebuu xukun u kala saaraya ra'yi bay la aadeen marka saddex ilaahay nebiyaashiisa ka mida ayaana qorituurka samaystay nebiyullaahi yuunus fasahama fakaana min almudxadiin iyo nebiyullaahi zakariya id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun iyo nebi moxamed sal ll cl slam casharadii horaan soo marna xadiisulifkiga markuu safar aadaayo naagihiisa waa u qori tuuri jiray saddex nebi waayo marka nacam iyaga marka caqligooda yaa wax kufalaya wa qowlihi caza wajalla ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay id yulquuna aqlaamahum waqti ay ridayeen qalmaantooda ayuhum koodii yakfulu maryam maryamo kafaalo qaadayo wa qaala bnu cabaas waxa uu yidhi ibnu cabaas ikhtaracuu iqtaracuu way qori tuurteen fajanat ilaqlaamu qalmaantii ayaa socdeen maca aljiryati ayay la socdeen biyihii biyihii socday bay la socdeen jiryatun jara almaau jaryan wa jarayaanan wa jiryatan saddexda waa masaadir ayb wuxuu yidhi marka maca aljiryati socodk yacnii biyihii soconaya yay la socdeen wacaala wuu kor maray qalamu zakariya zakariya qalinkiisana kor ayuu soo maray waa taagnaaday ayb aljiryata biyihii soconayay buu ka kor maray fakafalahaa zakariyaau zakariya kafaalo qaaday wa qowlihi ilaahay qowlkiisa macnihiisa fasaahama ay aqraca waa qori tuurtay fa kaana wuxuu ahaaday min almudxadiina kuwii laga adkaaday nabiyullaahi yuunus waa looga adkaaday marka waa la qori tuurtay dadkii kala badbaaday isagoo ku soo baxay qorigii waa la tuuray ay min almashuumiina kuwii sahmigoodii laga adkaaday laga yacni saami yeeshay buu noqday waqaala abu hurayrata abu hurayra waxau yidhi carada nabiyu sal l slam nebigu wuxuu bandhigay calaa qowmin qolo alyamiina dhaartiibu u bandhigay faasracuu way degdegeen faamara wuxuu amray an yushama baynahum in loo qori tuuro ayuhum yaxlifu koodii dhaaranay qaala xadaanaa cumaru bnu soo marna xadiidkan qaala xadaanaa cumaru bnu xafs bni khiyaad qaala xadaanaa ubayu qaala xadaana alacmash qaala xadaanii shacbiyu أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المدهن مidka يعني subkaayo في xدوud اللahi ilahay xduudiisa mdhin marka waxaa laga wadaa المdaahin mudaahinkuna waxaa weeyaan midka yaعni تanaaزulaadka iyo ka gelayo ilaahay xuduudiisa qofka xuduudda alle tanaasulaad ka gelayo diinta alle yani tanaasulaadka ka samaynayo oo ka tanaasulayo oo ay la fududdahay waalwaaqici fiiha iyo ka ku dhacaayo dhexdeeda hadda marka fiiri maalu lmudhini riwaayadan iyo waalwaaqici fiiha labada isku mid waay almudhin waalwaaqic isku mid waaye maxaa yeelay midkan mudhinka ah ee diintiisu mutasaahilka ka ah waa xuduuddii allow ku dhacaya soo maaha laakiin riwaayada saxdae xooga badan waxaa weya maalu lqaa'imi fii xuduud illaahi waalwaaqici fiiha riwaayadan laakiin mudhin waaqic bay ku timid xoogaa ishkaal baa ku jira waxaana xoog badan middaas alqaa'imida maalu qowmin dad tusaalahood weeyaan istahamuu safiinatan doon u qori tuurtay fa saara bacduhum qaarkood fii asfalihaa ay heleen hoos wa saara bacduhum qaarkoodna wuxuu ahaaday fii aclaaha korkeeda fa kaana aladiina fii asfalihaa kuwii hoos ahaa waxay ahaayeen yamuruuna bilmaa'i biyaha inay soo marayeen yamuruuna waxay soo way marayeen bilmaa'i bisababi ilmaa'i biyo soo qaadashadeeda darteed cala aladiina kuwii korkooda ayay marayeen fii aclaaha korkooda kuwa korkooda jiro ayay soo marayeen markay biyo rabaan kuwa kore ayay soo marayeen fata'adaw bihi way ku dhibtoodeen kuwii kore faakhada fa'san faas ayuu qaatay fajacala wuxuu gudagalay yanquru asfala asafiinati doonta hoosteeda inuu markaa dilaacinayo faatowhu way u yimaadeen kuwii kore faqaaluu waxay yidhahdeen maa laka hor maxaa kugu dhacay qaala waxa uu yidhi ta'adaytum bi waa igu dhibtooteen walaa budda lii min almaa biyana waa u baahanahay idinku waa igu dhibtooteen biyana waa u baahanahay aniga ayb fain akhaduu calaa yadayhi hadday labadiisii gacmood qabtaan anjawhu ninkaas waa badbaadiyeen isaga wanajow anfusahum nafahoodiina way badbaadiyeen wanajow anfusahum wain tarakuuhu hadday ka tagaanna ahlakuuhu way halaageen wa ahlakuu anfusahum naftoodiina waa halaageen macalushaahidku waa qori tuurteen waa hoos iyo kor waa u qori tuurteen qال xdثnا أبواليمان qال أخبرnا شعyب عن الزهري qال xdثnيi khارجة بن زيد الأنصاaري أنa أم العلاء امرأة min نsائiهiم naag iyaga marka naagahooda ka mida qad baayacat النبiy sl اه sلم nbigay la mubaayacootay taasoo nebiga la mubaayacootay أkhbarathu waxay u sheegtay أنa cثmaaن بنa madcuun daara lahu waxaa usoo usoo baxay sahmuhu saamigiisii ayaa usoo duulay fi suknaa oo degista ku saabsan xiina aqracat ilansaaru ansaar markay u qori tuurtay sukna markay ansaari qori tuuratay sukna almuhaajiriin muhaajiriin degaankooda muhaajiriintu markay maka ka soo madiine imaadeen ansaartii qori tuur bay sameeyeen meelihii ay kala degi lahaayeen muhaajiriintii waa loo qori tuur tuuray dadkii ay la degdegi lahaayeen qaalat ummu calaa ummu lcalaa waxay tidhi fasakana cindanaa cumaan agteenna u soo degay marka annagaa nasiib u helnay fasakana cindanaa agteenna waxaa soo degay cuhmaanu bnu madcuun fashtakaa waa ji waa xanuunsaday oo waa jirhaday famaradnaahu waan baxnaaninay marka maradnaahu macnaheedu waxay tahay jiradii ayaanu ka baxnaaninayo annagaa haynay oo jiradiisii ka warqabnay xataa idaa tuwufiya markii la oofsaday wajacalnaahu fii tiyaabihi dharkiisii aan dhex gelinnay dakhala calaynaa rasuulu llahi sal l slam nebigaan noo soo galay faqultu waxaan idhi raxmatullaahi calayka aba saa'ib naxariistii alla korkaaga ha ahaato aba saa'ibi yaa aba saa'ib fa shahaadatii calayka markhaatideyda korkaagaan markhaati ka ahay laqad akramaka allah ilaahay inuu ku karaameeyey faqaala lilnabiyi sal l slam nebigu wuxuu igu yidhi maa yudriiki oo maxaa ku ogeysiiyey ana allaha akramahu ilaahay inuu karaameeyey oo yaa ku ogeysiiyey ilaahay inuu karaameeyey faqultu waxaan idhi laa adrii ma ogi biabii anta wa ummii yaa rasuula allah hooyaday aabbahay mid lagu furtaa tahay faqaala rasuulu llahi sal l slam amaa cuhmaanu cuhmaan faqad jaa'ahu waa u yimid wallaahi baan ku dhaartay alyaqiinu geeridiiba u timid wa innii la arjuu lahu waxaan u rajaynayaa alkhayra wallaahi baan ku dhaartay maa adrii ma ogi wa ana rasuulullaahi walxaal ana aniguna rasuulullaahi aan ahay maa yufcalu bii maa yufcalu bihi waxa lagu samaynayo isaga maa yufcalu biina waa jirta aniga waxa lagu samaynayo yani nebiga wuxuu ka waaninayaa inay iyadu iska idlaaqdo iska jismiso ilaahay agtiisa wax yaallo oo aynan ogeyn inay iyada go-aan ka gaarto hadda dadkii marka waxay leeyihin hebel waa marxuum marxuum yacnii nin loo naxariistay oo iyaa og in loo naxariistay dadka kuwa ugu mujrimsanaa laga yaaba markay dhintaan in laga yidhaahdo fiican yihiin ladho ammaan lagu dhoodhoobo karaamo iyo loo yeelo mashaakil ay dadka haystay ka mid tahay nacam qofka fiicanna dhib buu ku jiraa ninka xun ee iyaga weliba u xun oo diinka u xunna waxaa laga yaabaa maalinkuu dhintay in aada loo buunbuuniye laakiin ilaahay dad maa loo buunbuuni karaa ilaahay cid loo buunbuunin kara ma laho qofka camalkiisa yaa ka horeeya marka qabriga la dhiga kun magacaddii lagu baxo marka ninkanoo nin wanaagsan ahaabu hadda nebigu wuxuu leey warsaa ha u ammaanin adiga ma og in karaama uu haysto markaasuu nebigu wuxuu leey aniga xataa ma ogi xaalkeyga waa intaan la ogeysiinin ka hor haddii bihi la yidhaahdana cusmaan aniga ma ogi meeshuu ku dambaynayo xaalkiisu ilahay unbaa garana waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaa alyaqiin in almowt laga wado aayadda wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin waxaa lagu fasiraya yaqiinta meeshaa lagu sheegay xadiidkaanaa fasirayo waa mowtka ibnu kaiir sida uu sheegay ayb tarjamada hadda marka wuxuu ka rabaa waxa ay tahay qurcadaas waa loo qori tuuray saamigoodu kusoo aaday ayb fawallaahi laa usakii axaddan qof ma ammaanayay tiri bacdahu isaga gadaashii abadan weligeed dadku hadda waxaa weeye intaan hadda waabayo intaan baa nebigu saan ka yidhiye dadka qaarkood alqaab iyo waxaa la siiyaa ka waaweynba intaan weliba marka waxaa weeyaan dad sunno u nisbo sheeganaya waxaad arkaysaa ninkay rabaanna yacni waxay ka dhilaa qaarkood ay gaarsiiyeen hebel masaa-isha qaar maba ku gafaba yani hebel baab dhan baabljarxi watacdiil hebel maba ku gafaba waxaa laga yaaba marka kuwii sidaa dhihi jiray haddana inay berri yidhaahdaan waa yacni waxaa weeyaan waa khabiid waa dajaal waa kadaabay dhahayaan afkii shalay saas lagu yidhi ayaa haddana khabiid dajaal lagu dhahayaa shalayna waxuu lahaa ninkan maba gefaba waxaas marka manhaj maahan selafkana laguma kabi karan wax baaila maxaa yeele adii qof ma dhihi kartid maba gefaba xataa masaa-isha waxay doonto ha noqoto wuu ku gefi karaa masaa-isha qofku raba marka hadduu sidaa u ammaano qofkaqofkau doonana waxaa laga yaabaa inuu yidhaha ibliis waay waxaa kugu soo dhacaysa mararka qaar culamada markay ka hadlaan musطalaxa baabka oo mawduuca axaadiidta mawduucaadka sababta keenta waxaa ka mida huluwi iyo tacasub qofkan waxaa laga yaabaa qofbuu u tacasubaa xadiioo nebiga uga been abuurana mid kaleu necab yahay xadiioo nebiga uga been qaara marka waxay yidhaahdeen waxay keeneen shaafici bay naceen markaase waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu yidhi sayakhruju min ummatii ummaddeyda waxaa ka soo bixi doona rajulun adaru calaa ummatii min ibliis yuqaalu lahu moxamed ibnu idriis nin ummaddeyda ibliis uga daranoo moxamed ibnu idriis la yidhaahdo markaasu wuxuu yidhi ummaddeyda waxaa ka mid noqon doona nin abuu xaniifa la yidhaha siraaju ummatii wa waxaas marka waa nin iyo qofku hadduu maanta dhan qof uun u tacasubayo shaksi un uu dabada ku dhegan yahay wax khayr maa wulu weyn buu ku dhex jirayaa khayrka laga fishaano waa yaraanaya ahlu اtafaruqi wاtaxasubi wاlfitanna waa yihiin ibnu taymiya sidau sheegay oo ibnu taymiya wuxuu yidhi laba ceeb ninkii kulansado waa ahlu tafaruq iyo ahlu fitan ceebta koowaad waxay tahay cilmi yaraan cilmiga sharciga hadduu ku yaryahay ninka iyo tacasub labadaas ninka isku daran cilmigii sharcigii waa yaryahay tacasubkii shaksiyadeedna waa badan yahay maxaa ka dhalanaya inuu ummaddii kala geeyo tafaruq uu sameeyo hebel waa saas hebel waa saan hebel kanuu sheegaa hebel iska ilaali hebel u tag waa middaa marka ibnu taymiya majmuuca saabic uu ku sheegay aathaar ibnu taymiya oo daaru caalam alfawaa'idka ay dabciyeen laba cudur oo aad u daran waa haddii cilmi la-aan iyo tacasub uu kuu kulmo marka iska daa waxaas marka cunug isaga dhanba siddeed iyo toban sana oo toddobiyo toban sana jiro cilmina hadda isagoo u fadhiya aan la arag hadduu hadda marka tasniifu naas uu galo arbiciin sana markuu gaaro ama khamsiin sana maxaa laga filaa marka ebir jahli marka ilmihiinna qofka dadka ilmaha dhalay waxaa laga rabaa inay ilmahoodu waxyaabahaas iyo manaahijtaas munxarifada ee qaldan inay ka ilaashadaan hadday rabaan ilmahoodu inay diin bartaan haddii kale wuxuu ku soo gaarayaa qaala fulaan qiila kada qiila kada ayuu soddon afartan ku gaarayaa wax dambena ma baranayo mar hadduu soddon dhaafo cumriga marka wanaagiisu waa شhan iyo toban ilaa soddon soddon sano intaas wixii aad ku taxsiili weysay bacda alaaiin sana ma ku taxsiilinaysid ilmaha dib ha loogu noqdo hala kontaroolaha na la waardiyeeyo waxa laga waardiyeynaya marka gaalada in laga waardiyeeyo dadka ahlu quluwiga noocay rabaan ha ahaadaan in laga waardiyeeyo hadday marka qolo mas'alo min almasaa'il quluwi ku sameeyeen oo dhibkooda aan aragnay qolo kale iyaguna marka hadday mas'ala min almasaa'il quluwi ku sameeyaan waa in iyagana laga laga digtoonaado layska ilaaliyan oo qofka uu ku dadaalo ilmihiisu in cilmiga uu kula dadaalo hebel iyo hebel keliya waxa ka bartaan ma ahan nin allaala ninkii dadka wax bari karo nafci laga helaayo nafcigiisu uu ka badan yahay dhibkiisu in laga faa'iidaysto waa koox gaara iyo hebel iyo sheekh fulaan iyo cid in hadda lagu lagu laymiyo wax saxan maaha meeshii laga keenayna dee manhaj salaf hadday tahay ninkii yaa laga rabaa inuu keeno tacasub meeshii salaf uu ka soo gala ayb marka wuxuu leeyahy qaala xadaanaa moxamed bnu muqaatil qaala ahbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala ahbaranaa yunus can الzuhriyi qaala ahbaranii curwatu can caaishaةa radia allahu canha qaalat kaana rasuulu lahi sal slam rasuulku wuxuu ahaa idaa araada safaran safar hadduu doono aqraca bayna nisaa'ihi naagihiisa oo u qori tuuri jiray fa ayatuhunna toodii kharaja sahmuhaa saamigeeda oo u soo baxo kharaja bihaa macahu waa la bixi jiray wa kaana yaqsimu likulli imra'atin naakastaana wuu u qaybin jiray minhunna iyaga ka mida yowmahaa maalinkeeda iyo waleylataha habeenkeeda hayra ana sawdata binta zamca wahabat yowmahaa maalinkeeda waxay u hibaysay waleylataha iyo habeenkeeda licaa'ishata zawji nebiy sal l slam tabtagii bidalika iyadoo markaa ku dalbaysa arrinkaa ridaa rasuulilahi sal l slam rasuulka raalli ahaanshihiisa qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku wallaahi ma adri ana rasul maa yufcalu bihi qaalat fawallaahi laa usaki axada bacdahu abadan qofna ma ammaanayo ninkaa kadib waaxzananii dalika arrinkaa waana imurjiyey bay tiri qaalat fanimtu waan huur seexday fa uriitu licumaana ayaa la itusay caynan cumaan waxaa la ii tusay caynan orya laygu tusay il tajrii dureerayso faji'tu ilaa rasuuli lahi sal l slam nebigaan u imid faahbartuhu waan u sheegay faqaala waxau yidhi dalika camaluhu ishaa dureeraysa camalkiisa waay nin jaliilo weyn qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maliku can sumayin mowla abi bakrin can abi saalix can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اlahi sal l slama qaal low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i aadaanka waxa ku sugan wasafi alwali iyo safka hore uma lam yajiduu aynan helin ilaa an yastahimuu calayhi inay u qori tuuranayaan maahane si kale lastahamuu way u qori tuuran lahaayeen walow yaclamuuna maa fi tahjiiri waxa ku sugan ka lahaadda ama tahjiir werwer in la yidhaahdo duhurka oo salaaddii loo waqti hore la aado salaada duhur lastabaquu ilayhi way u dhaqtami lahaayeen way u tartami lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati caweysinta waxa ku sugan salaada cishaha ka wada wasubxi iyo subxa la atowhumaa waa imaan lahaayeen walow xabun gurguurabba ha ku yimaadaan iyagoo jilbaha ku siqaya wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabina